tababarkani ayaa lagu baran doonaa xirfado kor loogu qaadayo maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe magaalada baydhabo kuwaasi oo ugu horeeyaan xarqaanka turistiisa munaasabadda daafurka tababarkani ee waxaa ka qayb galay madax ka tirsan maamulka koonfur galbeed ujeedka tababarkan ayaa ahaa midda sare lagu qaadayo xirfadooda maxaabiista ku jirta xabsida dhexe marka ay ka baxaan dib ay u dhisaan noloshooda qaar ka mid ah madaxda ka socotay hay-adda kaalo ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan iyo waxyaabaha lagu bari doono dadkana barnaamijkan waxay tahay waa xirfad gacmeed oo xarqaamahan ay doorteen maxaabiistii maxaabiistii dooratay wasiir intay fadhiyaan qaarna waa literacy and numeracy literacy and numeracy waa farbaradkii iyo macnihii iyo aan baraynaa maadaama badankooda aysan wax akhrimi karin waana wasaaradda anaga codsatay inaan ku darno literacy and numeraska say dadka ay wax u bartaan mise qoraal ay u fahmaan xarqaamahan waxaa ugu talagalnay inaan ku tababarno toban iyo shan qof oo oo bahalkii ah maxaabiista ka mid ah oo xukumadooda uu yaryahay marka uu xukunkooda uu dhammaado qofkii si uu xifraddii uga fi'iidaysto inta aysan bilaabinna britestan u samaynaynaa oo ogaanay macnihii aqoontiisa intay dhammeed hadhowdiina markuu uu ka baxa maxaa la dhahaya uu dhammaysto testiga haddana samaynaynaa yacnii isbeddel qofkii inuu sameeyey taliyaha xabsiga dhexe magaalada baydhabo ayaa isna dhankii soo dhoweeyey isagoona sheegay in ay tahay arrin wanaagsan in la baro maxaabiista xirfado ay ku shaqaystaan qooyow kuneenka qooytan eed aan ku farxasana boqolkiiba boqol inii oo madi isig noomo qontin i madi isig niila roogtan farxadaana wayba ka jartaa markii isig niila roogtan oo mar welba neen qooyasan eeda aan dhibangna walbarashada ku farxasagna inii oo hay-adda ma arne oo walbarasho neen furta dadka madiyo meelka hiriyin madiyo xirfad la baraw yo eedan wanaagsanta ugu dambeyna wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in ay maamulahaan ay ka go-an tahay kor u qaadista xirfadaha la baraya maxaabiista ku jirta xabsiyada baydhabo daafurkii koowaad aan facewankii aan joogno xirfaddii oo maaragtay berihii aan aan dow taagnayn in ay bartaan maxaabiista halkaan joogaan wax xirfad ah inay bartaan haddii ahaa leed harqaan haddii ahaa laheeday wixii maaragtay qoristii haddii ahaa leed faryaamadii haddii ahaa leed electronigi electricity wax walba oo maaragtay oo haddii ahaa leed farnijarkii iyo maaragtay faryaamadii runtii hay-adda kaalo oo muddo aan daba taagnayn waan ka codsanay maxaabiista ku xiran xabsiyada inay baahidii oo maaragtay maxaabiistu ay xaqabtiraan maxaabiista ku xukuman waqtiyada kala duwan ayaa waxaa la filayaa kadibba marka ay kasoo baxaan xabsiyada soo dhammaystaan in ay dib u dhisaan noloshooda ayna kasoo barataan xabsiga xirfadda ay ku shaqaysan lahaayeen